barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha noofembar waa laba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa waayaha dhallinyarada ka ganacsataa khayraadka badda badda haddaa aaddo sixmadaasaan kaxaysanaa sixmada waata halkaa ka muuqata oo calanka dheer leh galabti haddaan u baxna shabaagta waa istaagtahay markay istaagto shabaagtaan yaaciyaa habeenkii wixii gala ma suuxadi baan kacnaa kalluunkaan ka baarana xeebtaan keena oo u gataa sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil hore ugu noolaan jiray xerada qaxootiga ee dhagaxle haatanse ku sugan magaalada laascaanood wuxuu ka hadlayaa ujeeddooyinka ku kallifay in uu waxbarashada iska daayo waxaad kaaga daaya waxbarashada niyajab oo ah dhanka soomaaliya oo maantaan wax u soo beranayaan aan markii horeba ka tagay iyo dalkii aan wax xasilooniya wax nabada ka jirin oo hadda sii qasmaya iyo dhallinyartii aan wax isla barashada isla bilaaban oo waxbarashada iskaaga soo wada cararta dabcan heesihii kala duwanaa ee barnaamijka idinku talagalayna ah kama maqna
codkaas aad maqlayseen ee fanaanadda khadraa cumar dhuule iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida
xilli ay ka harsan tahay wax ka yar hal toddobaada maalinta ay dadka maraykanka soo dooran doonaan madaxweynaha cusub ee dalkan maraykanka iyo warbixintii u dambeysay ee ra'yiga dadweynaha ee doorashada muujinaysa in musharaxiinta hillary clinton iyo donald trump ay aada isugu dhow yihiin trump iyo clinton oo ka kala socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa shalay iyo xalayba joojiyey ololahooda doorashada xoojiyey ololahooda doorashada donald trump waxa uu talaadadii ka ololeeyey wisconsin halkaas oo uu dadka dimuqraadiga ah ee codkooda siiyey hillary clinton ugu baaqay in ay ka laabtaan oo isaga u codeeyaan musharaxa kale ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa iyaduna ololaheeda ka xoojisay gobolka florida halkaas oo ay ka sheegtay in habdhaqanka trump ee ka dhanka ah dumarka ay haweenka maraykanka ku tahay dullinimo bahdilaad iyo cay hay-adaha gargaarka ayaa ka digay in dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada mowsil inay halis badan ku jiraan xilli ay ciidamada kala duwan ee duulaan ku ah mowsil ay wadaan howlgalkooda ay rabaan in ay dib ugu qabsadaan magaalada mowsil ee ku taalla dalka ciraaq oo gacanta ugu jirta kooxda isis hay-adaha samafalka ama hay-adda samafalka ee dalka norway ee loo yaqaano n r c ayaa sheegtay in xaaladdu ay meel halisa marayso iyada oo shacab gaadhaya ilaa hal dhibic laba milyan oo qof oo ay ku jiraan bulsho kala duwani ay ku jiraan xaalad adag hay-adaha samafalka ayaa sidoo kale sheegay in goor horeba ay kumanaan qof ka qaxeen magaalada halka tiro badanna ay dileen kooxaha meelaha durugsan wax ka toogta iyo qaraxyo ay la kulmeen dadkaas qaxay
mar kale duhurnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaana uu si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington dhallinyaro kala duwan ayaa ka shaqaysata badda iyaga oo maalin waliba u kallahaa halkaas oo kalluunka ay kasoo helaan ku iibiya suuqyada magaalada boosaaso haddaba wariyaha v o a ee magaaladaasi yuusuf maxamed yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada badda ka shaqaysata
magacaaga axmed dalmar maxaa qabataa waxaan qabdaa baddan ka shaqeeya badasixmed baan wataa nakhoodana
waxaa tahay dhallinyarada badda shabaagta dhigtaa bal sida shabaagta loo dhigo kalluunka gala iyo xilligaa baxdaan waxaan u baxnaa sagaal saac baan badda galabnimo baddaasaan u shaqo tagnaa shaqad kale waxaa weye ila- ilaahay baan ku naqanaa kalluun baa noo soo galaa libax baa noo soo galaa nin faras iyo nooc iyo wixii ilaahayna soo siiyun baa soo qaadanaa waka bal sida shabaagta loo dhigo inta wakti inta kalluun gala bal aniga dhegaystayaasha noo sheeg waxaa weeye badda haddaa aado sixmadaasaan kaxaysanaa sixmadaas ti- sixmada waata halkaa ka muuqata oo calanka dheer leh galabti haddaan u baxna shabaagta waa istaagtahay markay istaagto shabaagtaan yaaciyaa habeenkii wixii gala ma suuxadi baan kacnaa kalluunkaan ka baaranaa xeebtaan keenaa oo lagu gataa marka adigu waxaa ka mid tahay ee, dhallinyarada shabaagta badda geeya kalluunka markay galaan kadib soo qaada dad kala sii iibsada haa damcan habeenka ragga aadaal kuwaas oo ka- oo ka fa- faasileeyaan wakaa waxaa nagaga warantaa kalluunka noocyadiisa gala shabaga ama dadku ay ugu jecel yihiin nooc walba taladiin baa lagu jeceliya tariiqad baa lagu jeceliya kalluun qareed baa lagu jeceliya kaxas gadiir iyo nooc wakaa waxay dadku jecel yihiin mar kalluumadaas kalluunka waa taraaqada waa cad jilicsan tahay tabintana waa toonna layaa toonna tan qasaca weeye kolkaas noocaas jeceli waa ka magaala lagu gadaaba Ay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa dhibaato oo kala kulantaan intaa badda shabaagteeda wax intaa dhib ilaahay nooma keenin bahadayaa daabad baa baddaa joogta mana aragno taasaasaa u dhib badan ilaahayna dhinac buu naga baryey daabaddu marka ma ee, muxuu ahaye ma wax badda ku jiraa ma kalluunba muxuu yahay waa kalluun ilaah waxa waa la yidhahdaa waa bahal weynaatay daabad baa yahay daabad baa la yidhahdaa badday iska dhex joogtaaba ma gasho badweyn bay joogtaa haddii loogu tago kalluunkaasay macnaha la socotaa libaaxay la socotaa waa kaa intaa ku guda jidhay maxaa caqabad ah oo kaa soo maray badda waxaan iga soo maray mare waxaan marna waa ku faa'iiday marna waa ku khasaaray bad iyo shaqadeedu way taas ninkan hadda aan la hadalnay goor dhoweed wuxuu sheegay in shabaagti uu kabayo waxaa ka jiray ee, bahal kalluunka ku jira badda ku jira oo la yidhaahdo ee, nuur saleybaan see marka uga jiray wuxuu ugu jiray shabaabtuu galay kaas dhib lama yidhaa waxaan dhib ku ilaahay baa keenay waa nafley baddaasuu maraya shabaabta markaa dhigto soo mogid waxaan waa noole oo badda maraya kaasaa badda galaya shabaabta waa jeexaya kabacdi waa tololanaysaa waa basiitaas wax dhiba eh, macnaha xoog eh, loo basiida maaha shaqada badda see u aragtaa wallaahi alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan u aragnaa waxa weeye nasteexa xooggeena ku jira shaqadeena ku jirta waa ku dhirina dhalinyar hadda waxaan u sheegi lahaa inay macnaha kan waan tuubaan ninka badda barta haddaa shaqadaa badda barta meel kale ma aadaba meel kale ma aadeenba waa kaa ma jiraan mararka qaarkood inaad shabaagtii wax ay kalluuna aysan idiin gelin waa jiraan haa xala ugu dambaysa kuwaan waxa tegey kuwana waa soo heleen kuwana waa soo waa soo waayeen waa nasiib bakti taas badda waa- waa loo dudaa lagama dudo waa kaa taas ma jiraan ma jiraan maraakiibta shisheeye oo badaha qaarkood mara oo markaad badda ku jidhaan oo kale aad la kulantaan waa jiraan kuwaas waa boqor jerman laga dacwooday ulan ka dacwoona wax wax ka qabanayo dadkaas ma jiraan beraa jira oo habeenkii la galo waa gaalkuu dhigay boqor jerman dowladda u sheegnay dowladda wax ka qaba- ka qaban weyse marka ilaahay baan iska tawagalnay waa iska dhiganay dadooyinhu habeenku kuway jiiraan kuway maraan wax wax ka qabtaana ma jiraan marka dhallinyaro badan baa ku dhegaysanaya maxaa u sheegi lahayd badda uga sheegi lahayd waxaan u sheegi lahaa haddii wax laga qabanayo dowladda wax ka qabanayso yaa okaa in ay ka qabtaan dadka macnaha doonyahan ee maraakiibta halkan maraysa doonyahan bakistaanka ah oo shisheeye haddii wax noo qabanayso intaa wax noo qabato haddii kale dalka markaas waa laga hajiraya intaa haddii wax noo qabanayso dowladdu ee ilaahay ka baqayso dadka doonyaha ama habeen walba dadka jiiraya oo dadka bilaa sharciga ha- wax ka qabato haddii kale waddankan waa laga hajiraya haa qaxooti waa lagu noqonaya dalkaaba dad shisheeya laga soo gaaray dalkaana la yimi soo ma dalka waa gadaya nin baa jira kula dhashay oo wuxuu siisanaya laba boqol ama fuusa naaftaa baa la siinaya dalkii saasuu gadanya shabaagihii baa naga jiray sixmiyada kuwaa jiira hadda kuwaa jiiraan waxaan kuwa badan baa mid baa iga maqan cidna uma dacwoon oka ilaahay baan ku reebay axmed cali ee, iminka shabaag baa gacanta ku haysaa maxaa ka qabanaysaa waxaan ka qabanaya waa kabaaya waa habaynaya waa bahalkeenaya waa artisaan wax u soo saarina xashoodo u saarina waxaase qoraxaasaan u fadhina dhibtaasaan waan kuu qabna markaa habayso kadib maxaa samaynaysaa waa iyagaa qaadana goorti loo habeeya dhallinyaro kale u habaynaysaa haa dhallinyarkan u habeenaya iyagaa qaadanaya ka bacdi anuu lacagtayaan ka qaadanayna ka bacdi iyagaa qaadanaya waxooda iyagoo xagee geynayaan marka siximad baddi gaar siximad bay saarayaan dawaakt marka maxaa kaaga dhacay oo hadda u hagaajinaysaa miye kaa gogoday mise badda kaa goysay maya waxaa soo gooyey nabarigaa soo gooyey beri oo badda ku jira soo gooyey dadka soo musalebaanka dadka soo qaada waa gartay ma shabaguu galay markaasuu gooyey ma shabaga waa loo goy isaga loo- waa loo jajaray lama taabta isaga waa awoowo dhan weeye meesha badda ku jira isaga waa ninka badda xakuma oo umma- ummadda soo badbaaday qaybta waa kaas isaga lama taabto marka isagaa shabaqa u galay miyaa haa isaga shabaqa galay waa waa- waa loo jarjaraa isaga saan loogu qaba saan loogu qaban oo isaga naftiisa loo badbaadiya waa gartay
waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ee ka shaqaysataa badda oo magaaladaasi boosaaso ugu warramayay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ismaaciil waad arkaysay baddaa la tagaa subaxii shabeegaa lagu daadsadaa wixii ilaahay kusoo rido ayaa laga ganacsadaa oo dadku aad bayna ugu qanacsan yihiin waa dee khayr baddaa kugu jiro agtaada ah oo maalinba aad maalin wax wax badan baad ka soo helay maalin wax yar baad ka soo helaysa maalin waxba ka soo heli maysid waa dee nolosha noocaas laakiin waa goob ku irmaan koob badda weyn ee ilaahay goglay waa naas ku irmaano halka aad maalin walba ma garanaysa xoogaa caanaa ka hel wax badan ka hel wax badan ka hel waxaan aad uga helay siday ugu qanacsan yihiin weliba weliba ninka oo hore waxay ku leeyihiin eh, shabaagta mararka qaar kalluunkii iyo bahlihii baa kaa jaraya waad la soo baxaysaa waad xirxiraysaa wax shidaaba ma arkaan nolosha waxay ku xidhan tahay qofka bini aadanka ahi dhinacu nolosha ka eego hadduu dhinaca mar walba dhibaatada ah ka eego waxaa laga yaabaa in niyadjab niyadjab badan la kulmo laakiin nolosha hadduu ka eego dhinaca wanaagsan marka waxaa laga yaabaa der tusaale ahaan eh, ninka marka qaybta hore ee waraysiga ku baxayo kale nolosha caqabad kastaba dhinaca wanaagsan buu ka eegayay waa iimaan buu leeyahay iimaan badan buu leeyahy marka noloshii wax walba dhibaato kasta wuxuu leeyahay alxamdulillah wuxuu- wuxuu arkaa in ka badan oo wanaaga oo ag taalla oo weliba dadka kale ee isagaan la midka ahayn uu kusoo jiida wuxuu leeyahay badda waa loo dudaa ee lagama dudo Lagama dudo.
taasaan aad uga bartay yuusuf maxamed yuusuf waryaha v o magaalada boosaaso ayay u waramayeen
cabduqaadir xasan ibraahin wuxuu hore ugu jiri jiray xerada qaxootiga ee dhagaxle haatanse wuxuu ku sugan yahay magaalada laascanood wuxuuna ka shaqeeyaa hargaha wariyaha v o e laascanood cabdikariin olol ayaa la kulmay wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxbarashadiisa
marka haragga laga yimaado aqoon kale ma leedahayna een- maasha allah haa indhamid baan wax baranayay laakiin waxbarashadeeda hadda dee waa waa wax aan wax kasoo qaad lahayn indhamid in yaraanteeda ilaa aniga aan sagaal iyo labaatan sagaal iyo toban aan kasoo gaarayay waxbaan baranayay inta ka dambeysana dee waxbarashadeeda way igu xumaatay oo waa gartay, een- een, markaa dugsi sare miya ma gaadhay dugsi sare dugsina haa anaa famtri malay baan iska iska joojiyey haa waxaad ii sheegtay in aad xeryaha qaxootiyada iyo aad wax ku baratay oo halka aad ku jiri jirtay xerdeebaad ku jiri jirtayna
xerada qaxootiga dhagaxle baan ku jiri jiraa haddana muddo s- toddoba sano aan wax ku baranayay saasay tahay guriga aanan leynahay dee uma joogin kurfool baan ahaa guri adeerkayga baan la joogay saasay tahay in badan baan meesha kusoo dulqaatay ayadoo saaid dhib ul ayadoo dhibkeeda saaid u badan yahay baad waxbarashadeedana meesha aad ugu fiicnayd maasha allah ayo waxbarashadan kasoo bartay maasha dee aqoonta waan ku leeyahay laakiin wax qabadkii aanan aanan muujin karin maxaanan u muujin karin shahaadadii- shahaadooyinkai aanan dhamaystiranayn iyo waxbarashadii hadda maanta aan cidna wax ku falcelinoo ninkii wax bartay iyo ninka aan wax baran bay isku mid tahay saas aaweed aan haddana waxbarasha iskaaga daayo tan hadda maanta la ceerinayni waa nolol maalmeedu haddaa wax qabsan kartid wax qabso haddaan waxba qabsan karinna dee facaaga tugso taas aa, xaaladda maanta me- meeshay taagantaha marka een, noloshaadii waxbarashada ahayd waad ka hadhay een, markaad ka hadhayna waxaad bilowday inaad xoogsi u dhaqaaqdo xeryaha qaxootiyada aad wax kusoo baratay baloogeeba deganeed dhagaxle
waxaan deganaa xaafada bacley balooga hajtri iskaabaad iskaga timid markii dambe mise waa lagu soo qaadayna
lama soo qaada iskayga iskaaga imaad meesha rafaadkeeda iyo oo adana adag dee waxaad dhahay da-daadin hadday korbay usii socotay haddaa maanta waxbarasho aad wax aad wax ku barateen aad waxba hadhow dambe aadan ku qabsan karin dee inaad xamaal naqtido aad dee nolol maalmeedkaaga aad raasatid aad sad waalidiintaada hadda aad aad bay kugu baahanyiin ilan wax wax kors- korsiimo iyo wax kula soo mareen haddii aad dee waxbarasho aad ka daba cararaysid waxbarashada hadda- aad marka dambe wax ka soo saari weysid xooggaaga inaad wax ugu soo saartid waa qasab haa marka een, waalidka iyo reerkiina iyo qoyskiina aad shaqadan hargaha aad samaysay iyo waxaa si wacan baad uga caawisaan maasha allah aad iyo aad baan uga caawiyaa in dhaweyd ba hadda intaan shaqadan kasha aan ku shaqaynay baan wax badan baan u qabtay alxamdulilah ayagana hadda aad bay igu soo duceeyaan waxay joogaan shabeellada hoose haa marka balka hore dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa maxaad kula talinaysaa xagga shaqooyinka iyo adeeda
waxaan dhihi lahaa ninkii maanta bilaa camal aan wax baranayn misle waxbarashada ku gambanayo le waxbaan baranaya mustaqbalkiisana dee saas waqtiisana saas ku luminaya inuu wax iska wax waxbarashadiin hadduusan ugu adkeyn karin oosan ugu oosan lahayn maanta waxbaa ku gaaraysaa inuu iska xamaasho hadda intuu yaryahay maxaa yeelay yaraanta haddaa wax ku qabsatay weynaad wax ku daraysaa laakiin mar haddaa weynaatidood isma nin adigoo kale uma shaqayn kartin oo isna shaqo magaalaada kama qabsan kartin maxaa yeelay adaa iskala weyno daadaad wax ku qaban lahayd waa dhaaftay maxaa yeelay yaraanta hadaadan waxba ku qabsan dee wax soo saar markaa weynaatidna ninkaad u shaqaynaysid baa ku dhibsanaya adoo dee shaqada kasta lagu dira aadan soo qaban karin baad dee daadaas gaaraysaa
waa gartay markaa een waxbarashadaad baranaysay markaa ma niyad jab baad uga hadhay markaad niyad jabtay oo dhalinyaro fara badan oo saaxiibada ay shaqooyin ku jiray aad aragtay mise adaa iska daaya Ee, waxaa iskaaga daaya waxbarashada niyadjab oo ah dhanka soomaaliya oo maanta aan wax usoo baranaya aan- aan markii horeba ka tagay iyo dhan- dhan- dalkii oo aan waxan xasilooniya wax nabada ka jirin oo hadda sii qasmaya iyo dhalinyartii aan wax isla barashada isla bilaaban oo waxbarashada iskaaga soo wada carartay ayagana xamaali iyo naago intay wada guursadeen oo haddana nolol maalmoodooda waxay dhalaan wax u raadsanaya
waad ka tagteen kaba soo qaad een markaad dee haragga ka shaqayso galabtii oo kale si wacan baad u xaragotaan oo dee nimankii haragga ka shaqaynayay een mateeda bal iga war arrinkaa oo dee lagaa garan maayo een bal ka war lacag fiicanna dee waad haysataanoo yaa maasha allah haa marna dee markaa shaqaas aan ugu baxay intaan labistaan magaalada iska aadayo iska soo iska soo shaaya iska soo kafaxaa mararka kalena dee shaqadeedaan ku jiraayo cidna dee umaaba yeelo cidna uu Een, facebook iyo baraha bulshada iyo ma isticmaashaa haa waana isticmaalaa baraha bulshada facebooka iyo iyo qadadka kaleba gebigooda waan isticmaalaa whatsappka iyo imada iyo waxaa dhan waan isticmaalaa Een, shaqadaada iyo kaama mashquuliso een markaad haragga dhammaysa baa dhanka kale facebookii baad ka gelaysaayoo Ah, dee marka waxaa oo xilliyadii jaaniska aan u badnahay baan ayagana ku yaro mashquula inta soo fadhiistay intii dee xaadirkii ah baan markaasna wada salaamaan haa baan dhaha anna dee meeshaan joogay ma- hadda markaas aan ku sugnay baan kaga sheekeeyaa markaasay u dhahan saaxiib adaa maantana dhahan wax qabsanayaba dee inay laga- la- waa laga yaaba marka qaarkood haato inay dhahaan haato saaxiib maanta shaha- wax shaha noo soo dir ayagaa wax sii weydiinayaba maxaa yeele ninka hadduu maanta wax hadduu waxba haynin oo hooyo abuunsaa u eegayo dhibkeeda ay leedahay wax soo saarna dee xilligu wax soo saaraya inuu la taagan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir xasan ibraahin oo horey ugu jiri jiray xeerada qaxootiga ee dhagaxle haatanse ku sugan magaalada laascaanood oo wuxuu ka shaqeeyaa cabdiqaadir hargaha halkaad nagala socoteen waa laantaafka soomaaliga ee v o wuxuu warramayay wariyaha v o e laascaanood cabdikariin olol haatanna dhinacii heesa haddaan jilleecno heesay ku luuqayso fanaanada khadra cumar dhuule heesta dood
Thank
cumar dhuulile codkeeda iyo heesta dood intaas haddaanu ku dhaafno haatanna waa dhinacii ciyaaraha oo inoo hayo nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku bilowno waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka kubadda cagta ee kooxaha horyaalada yurub iyadoo kooxaha atletic madrid bayer munchen iyo baris san german ay u soo gudbeen wareegga lix iyo tobanka ee tartankan kooxda atletic madrid waxay laba gool iyo gool uga badisay kooxda f c rostof ee dalka ruushiya labada gool oo mid ka mid ah yimid aakhirka ciyaarta waxaa saxiixay weeraryahanka reer faranse antoniyo grisman guushaasina waxay atletic madrid ay u dirtay wareegga xiga ee tartankan iyadoo hoggaanka u haysa gruubka d kooxda bayan munchen oo iyadoona ku jirta gruubka d ayaa xaqiijisay wareegga lix iyo tobanka kadib markii ay laba gool iyo gool uga awood sheegatay kooxda b s v ee dalka holland labada gool ee ay bayan ku badisay waxaa u dheliyay weeraryahanka dalka poland robert lawandaweski kooxda ka dhisan magaalada baris ee baris san german ayaa iyaduna ka mid ahayd kooxaha xalay u soo baxay wareegga lix iyo tobanka ee koobka uefa champions league kadib markii ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda ka dhisan dalka switzerland ee basel b s g waxay u dhoweyd in ay barbaro ku dhammaysato ciyaarta ilaa laga soo gaaro dhammaadka markaas oo uu gool qurux badan u dheliyay ciyaaryahan thomas muneya guushaasina waxay ka dhigan tahay inay hadda leedahay toban dhibcood waxay isku dhibco yihiin oo ay kaalinta koowaad ee gruubka e ay la wadaagtaa kooxda arsenaal oo iyaduna xalay saddex gool iyo labo ku garaacday kooxda ludagoretis arsenaal iyadu mar hore ayay usoo baxday wareegga lix iyo tobanka gruubka diina kooxda naaboli ayaa iska lumisay fursad ay ugu soo bixi lahayd wareegga lix iyo tobanka ee tartankan ka gadaal markii ay barbaro dirqi ah oo gool iyo gool ah ay kala soo laabatay magaalada istanbul oo ay kula ciyaartay kooxda beshiktash beshiktash ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay ciyaaryahan ricardo kuwaresma laakiin naaboli ayaa ka daba tagtay waxaana ciyaarta oo ay ka dhiman tahay afar daqiiqo goolka barbaraha u saxiixay ciyaaryahan hamsig isla gruubka d kooxda benfika ayaa soo ciriirsatay kaalinta labaad kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku garaacday kooxda dinamo kiev ciyaartii ugu xiisaha badnayd ee lawada sugayna waxa ay dhex martay kooxaha manchester city iyo barcelona dad badan ayaa filayay in ay barcelona badin doonto hase yeeshee waxa ay saddex gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda manchester city barcelona oo is-aragii hore ee labadan kooxood ku soo badisay afar gool iyada ayaa ciyaartii xalayna goolka la hormartay waxaana u dheliyay messi oo xalay xaqiijiyey goolkiisii sagaashanaad ee uu ka dhaliyo koobka kooxaha horyaalada yurub goolasha ay manchester city ku badisay laba ka mid ah waxaa saxiixay ciyaaryahan ilkay gunduwan caawana kulamo kale oo ka tirsan koobkan ayaa jiri doona iyadoo kooxaha qaar haddii ay badiyaan ay u gudbi doonaan wareegga lix iyo tobanka waxaa ka mid ah kooxda brushia dortmund oo haddii ay ka biriso caawa kooxda sporting lisbon u gudbi doonta wareegga xiga real madrid oo difaacanaysa tartankan ayaa iyaduna ku biiri doonta kooxaha usoo gudba wareegga lix iyo tobanka haddii ay ka badiso kooxda ligia warsow oo ay ku wada jiraan group f lester ayaa iyaduna u baahan guul si ay u xaqiijiso wareegga labaad ee tartankan kooxaha yuventus iyo sefiya oo la kala ciyaari doona leon iyo dinamo zagreb ayaa u baahan guulo si ay ugu gudbaan wareegga lix iyo tobanka ee koobka kooxaha horyaalada yurub ugu dambayntiina silfiyo gazaniga oo ah ninkii naqshadeeyey koobka dahabiga ah ee adduunka ee dhinaca kubadda cagta ayaa shalay ku geeriyooday magaalada milan ee dalka talyaaniga isaga oo ay da'diisu ahayd shan iyo sagaashan sano gazaniga oo ku magac dheeraa mister kabis ayaa sidoo kale lahaa naqshadaynta koobabka ueva cab iyo ueva suber cab dhegaystayaal xubintii isboortigana intaa ha inoo joogto
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o ayaad la socotaan haatanna dhinacii heesaha hees uu ku looqeeyo fanaanka cabdi tahliil warsame heesta ogaaso
idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku dhan intaan mar kale kulmayna waa aniga oo ah caashe ibraahim ismaaciil xuseen farjeer iyo guud ahaan v o a oo dille sidaasi
nabadgelyo